tirintii cutubka lix iyo soddonaad markaas madaxdii qabiilka reer galeecad oo ahaa ina maakiir ina manase oo ka mid ahaa qabiilooyinkii ilmo yuusuf way soo dhowaadeen oo waxay ku hor hadleen muuse iyo amiiradii ahaa madaxdii qolooyinka reer banu israa'iil oo waxay yidhaahdeen sayidkayagiyow rabbigu wuxuu kugu amray inaad reer banu israa'iil dalka dhaxal ahaan saami ugu kala qaybiso oo weliba sayidkaygiiyow waxaa rabbigu kugu amray inaad walaalkayo salafaaxaad gabdhihiisa dhaxalka siiso oo hadday guursadaan wiilasha qabiilooyinka kale oo reer banu israa'iil markaas dhaxalkoodii waa laga goynayaa dhaxalka awowyaashayo oo waxaa lagu dari doonaa dhaxalka qabiilka ay ka guursadeen oo sidaasa looga qaadan doonaa qaybtii dhaxalkayaga oo markii reer banu israa'iil ay gaadhaan sannaddii yubelii ayaa dhaxalkooda lagu dari doonaa dhaxalka qabiilka ay ka guursadeen oo sidaasaa dhaxalkooda looga qaadi doonaa dhaxalka qabiilka awowyaashayo markaasaa muuse reer banu israa'iil ku amray sidii uu eragii rabbigu ahaa oo wuxuu ku yidhi qabiilka ilmo yuusuf wax quman bay ku hadleen waxyaalaha ku saabsan salaafaxaad gabdhihiisa oo rabbigu amray waa kuwan oo wuxuu yidhi iyagu ha guursadeen kii la wanaagsan iyaga laakiinse qabiilka aabbahood uun ha ka guursadeen sidaasaannu dhaxalka reer banu israa'iil qabiil uga tegayn oo qabiil kale ugu dhaafayn waayo reer banu israa'iil nin waliba waa inuu sii xajiyaa dhaxalkii qabiilka awowyaashiis oo gabadh kasta oo dhaxal ku leh qabiilooyinka reer banu israa'iil middood waa inay afa u ahaato mid ka mida qolada qabiilka aabbaheed si reer banu israa'iil nin waluba ula hado dhaxalkii awowyaashiis sidaasaannu dhaxalna qabiil uga tegayn oo qabiil kale ugu dhaafayn waayo qabiilooyinka reer banu israa'iil mid waluba waa inuu dhaxalkiisa sii xajiyaa oo sidii rabbigu muuse ku amray ayay saleefaxaad gabdhihiisu yeeleen waayo maxlaah iyo tirsaah iyo xoglaah iyo milkaah iyo nocaah oo ahaa salaafaxaad gabdhihiisii waxay wada guursadeen ilmo adeeradood oo waxay ka guursadeen qabiilooyinkii ilmo manase oo ahaa ina yuusuf oo dhaxalkoodii wuxuu ku hadhay qabiilkii reerka aabbahood intaasu waa amaradii iyo xukumadii uu rabbigu u soo dhiibay muuse oo uu ku amray reer banu israa'iil oo jooga bannaankii mo'aab oo webi urdun u dhowaa ee yarexoo ka soo hor jeeday